eemada maceygu waa xay yuusuf kasoo hadlaayo saanurdaan magaalada boosaaso waxaan leeyahay ila orankiis wuxuu yidhi in allah laa yuqayir biqom xataa yuqayiru anfusihim soomaalidu waa ognahay xilligii dawladan dhexe jirtay boqolkii neef waxa ku jira hal neef oo laba ama hal neef dadiga sidaasoo tarmin inta iska daya la soo celiya xataa maxay lama fiirin jirin maanta marka awalka hore oo sacuudi waxay ufasaxay doneteed xoolaha soomaalida oo ah acmaasha xajka soo dhuma karta iyadoo awalka hore taa u ufasaxay maxay aheeday haddana uu yihahdo xajka hala celiyo waxaa arka maxay inuu dhaf jijibinayo maxay aheeday uusan dadaaleba ka ahayn horumarka ummadda soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed ganacsatada xoolaha runtii soomaalida o dhan baa waxay ku tiirsan tahay xoolaha ma garata hore waa saaseed wixii waxay dhan garata danaha siyaasadeed bay ahayd wuxuuna ufasaxay waxay ahayd inuu maxay aheeday gooyo ummadda soomaaliyeed ee ganac- ganacsada xoolaha ma garata waa dhaway xamdigaa la ydhaha waxaa deganaya laanta hawada waxaan leeyahay haddii haddii ay ku caddaato in maxay ay to ay kuwii dhakhaatiirta halka joogto oo xoolaha baaray haddii ay ku caddaato de waa in la nimankaa la cayriyaa shaqada laga cayriyaa waxaan ka hadlayaa nimankii baaray dhakhaatiirtii baaray xoolaha haddii xoolaha cudurka laga helo dhakhaatiirtii baaray ha kuwa boosas jooga marka walaale ra'yiga haddii aan ka dhiibto waxaan taron karaa xoolaha soomaaliya inaysan cudur qabin sacuudiguna uu ula dan leeyahay siyaasad uu ku xumaynayo soomaaliya waayo dhaqaalaha soomaaliya badanaa wuxuu ku dhisan yahay xoolaha nool so waxa fahamtay maha marka waxaan taron karaa wuxuu ula dan leeyahay siyaasad uu ula dan leeyahay inuu siyaasadiyo xoolaha soomaaliya soomaaliyana waxaan taron karaa iyadoo haysu haysu tashato intay cagaa isku duubato waxa weeye iyadu ganacsi hor le ha raadsato sacuudigan ay ku hordiso iyo faraha ka qaado safiirka oo idinkala soo lahaa xaafadda rawlba dhammaan horta dawladuna waa inay ka hadashaa tan puntland iyo tan federaalka waa labadaba inay ka hadlaan horta waa muhiim ma fahanta aad baan u jeclahay inay madaxda soomaaliyeed ka hadlaan siiba ra-iisul wasaareheena iyo madaxweyne farmaajo iyo haddana madaxweyneheena puntland cabdiweli iyo ku-xigeenadiisa dhammaan wixii ganacsata ama xoolaha ka ganacsata insha allah inaguna dib aan isugu noqono xooleena iska hubino soomaaliya waxaan leeyahay war ha bal fikir keena madaxda ganacsadna oo danta la isu yimaado hal fikir hala keeno oon ahayn hadda maanta wes markii la yidhi sacuudi wuu fasaxay xooli wuu galay isla markii maraakiib baa yaa maarata madaxa loogu galo loo loo geeyo wax waa laga fiirsadaa hobsimalaana lama geeyo ee xoolaheen hadda dib inta loo soo dejiyo waxaan leeyahay bal wado kale hala raadiyo war caalamkaa xoolaha u baahan maa sacuudi keliya kaleeta u baahan xoolaheenu waa dahab waana dheemankeena waxa keliyata ay soomaaliya ku faanto waa xoolo dee dadku siday wada aaminsan yihiin aniga horta maan aaminsanayn in xoolaheena cudur la- hayo ay ka heleen laakiin arrintu way ka weyn tahay baan dhigi karta degistayaashu way ka dhawaajiyeen arrintan waa arrin siyaasadeed marka waxaan leeyahay xidan wadan baynu nahay jira aynu iska dayno carab carab soomaaliya waxay u leedahay faa'iido mid aan ka ahayn la gooyo maanta ina caqligana ka shaqaysino weeye carabi waxay inala daba taagan tahay marka dawladeena soomaaliya iyo dawladana puntland dowladda soomaaliya khaasata inay ka hashay wadankeeda dowladu ah marka iyadaa la aqoonsaya inay ka hadasho wado kale urayso xoog ganacsada soomaaliya kuwii berbere ka dhaafay lama soo celin weli marka arrinta loo looga dan leeyahay qof kasta wuu fahmi karaa marka inaynu maxay tahay laga laalaabto ma fiicna marka arrinta waa la iska caddeeyaa ma fahantay